أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacanuu wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayo ku soo dhowaada faafreebka qodobadan caawa dhegaystayaal barnaamijka ku soo qaadan doona waxaa ka mid ah madaxda maamul goboleedyada al-shahaada la dirirka ah oo diiday inay ka qaybgalaan shir uu ku marti qaaday xasan gurguurte haddaba maxay tahay sababtaasi barnaamijka ayaan ku qaadaa dhigi doonaa qodobadeenna kale waxaa ka mid ah shil dheliyey khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo sidoo kale burbur hantiyadeed oo maanta ka dhacay qaybo ka mid ah degmada waaberi ee magaalada muqdisho turkiga oo sheegay in sannadda laba kun iyo shan iyo labaatanka uu bilaabi doono shidaalbaarista soomaaliya warbixin ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan sidoo kale faafreebka caawa waxaad ku maqli doontaan kulan u dhexeeyey wilaayada islaamiga ah ee gedo iyo mid ka mid ah beelaha dega wilaayadaasi oo ku soo dhammaaday deegaano dhacaduleedka degmada doolow ee gobolka gedo kelimaad kala duwan oo kulankaasi laga jeediyey ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan sidoo kale caawa faafreebka waxaad ku maqli doontaan maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe oo gurmad baaritaan iyo daawaqaybin ka sameeya dhowr deegaan oo hoos yimaada degmada jilib dadkii bukaanada ahaa ee daawooyinka la siiyey oo warbaahinta la hadlay ayaan faafreebka ku soo gudbin doonaa qodobadaas iyo wixii kale ee soo kordhaa iyo xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo wararkii ugu dambeeya ee xaaladda filistiin ayaan barnaamijka ka marnaan doonin ismaaciil salaad iyo bashiir muxyidiin ayaa barnaamijka igala qaybgeli doona anna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaa toos nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka dalka iyo barta waa mar kale iyo faafreebka wararka إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo sida hordhiciisaba aad ku maqlayseen caawaanu ku soo gudbin doono qodobo kala duwan oo xiise badan hase yeeshee barnaamijkeenna waxaannu ku daafuri doonaa madaxda maamul goboleedyada ashaadla dirirka ah oo ka biyo diiday shir uu ku marti qaaday xasan gurguurte shil dheliyey khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyadeed oo maanta muqdisho ka dhacay turkiga oo sheegay in sannadda laba kun iyo shan iyo labaatanka uu bilaabi doono shidaalbaarista soomaaliya qodobadaasi waxaan ku eegi doonnaa xubinteenii hadalhaynta warbaahinta oo alaaba halkan uu ka soo jeediyo walaalkeen bashiir muxyidiin abu ayman bismillaahi raxmaan araxiim aad baad u mahadsantahay walaalka faysal mahad soomaali haddii aan eegno xubinta hadalhaynta warbaahinta ee guudmarka miregaha islaamiga ah ugu horreyn waxaan soo qabanayaa barta uu barnaamijka faafreebka wararka uu ku leeyahay aaladda telegaraamka waxaa lagu qoray jubbada hoose faahfaahin waxaa sii kordhaya khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaalo shalay ka dhacay agagaarka deegaanka wiirkoy ee dowlaadka magaalada kismaayo dhimashada faysal waxa ay gaartay afar iyo toban murtad oo saraakiil ay ku jirto dhaawacan waa toddob iyo labaatan murtad oo ay ku jiraan saraakiil iyo askar shan qori ak afartan toddoba iyo agabe kale oo kuwa ciidankana waa khaniimo sidoo kale waxaa lagu faafiyey banaadir waxaa warar dheeraada laga helayaa qarax lala beegsaday maleeshiyaadka murtadiinta oo ka dhacay deegaanka tabeelaha sheekh ibraahim ee dowlaadka magaalada muqdisho dhimashada waa hal murtad iyo dhaawaca mid kale faysalo markan waxaan soo qabanayaa barta waalad telegramka uu ku leeyahay kanaalka wararka ee kataa'ib ikhbaariya maanta waxaa lagu baahiyey ilaa iyo laba muuqaal muuqaalka hore waxa uu ahaa daawo horumarka beeraha wilaayaadka islaamiga si gaar ah beeraha wilaayada islaamigaah ee bakool ayaa lagu soo qaadanaya muuqaalkaasi sidoo kale muuqaalka labaad oo caawo fiidkii la baahiyey waxa uu ahaa daawo qaybta soddon iyo labaad gurmadka dadka ay saameeyeen fatahaadaha ee ku nool tuulada kumbereera ee ka tirsan degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe markan walaalka waxaan soo qabanayaa websaytka caalamada oo kamid a mareegaha islaamiga warbixino dhowr ayaa maanta lagu qoray waxaana ugu muhiimsan haddii aan kasoo qaadano turkiga oo sheegay in sanadka uu bilaabi doono shidaal baarista soomaaliya ee faysalow dowladda riddada ee turkiga waxa ay si rasmi u shaacisay wakhtiga kama dambaysta ah ay bilaabi doonto inay ku dhaqaaqayso baarista kheyraadka shidaalka ee wallaha ku manaysay dadka soomaaliyeed kadib markii hore kooxda riddada ay dowladdaas ugu wareejisay kheyraadka badda iyo beriga soomaaliya wasiirka tamarta ee dowladda turkiga ninka lagu magacaabo alab arsalan ayaa sheegay in ay dowladiisa ka bilaabayso xeebaha soomaaliya howlo shidaal baaris ah kaasi oo qaybka ah baa layidhi misanadaba socda heshiis xaaraan ah oo ay la galeen kooxda riddada ee uu madaxda u yahay murtad xasan gurgurte faysal wasiirkan ayaa mar uu arrimahaasi ka hadla yidhi turkiga iyo dowladda soomaaliya waxay hadda diyaar u yihiin in ay horumariyaan keedka shidaalka soomaaliya heshiiska waxaa ka mid ah baarista kafaa'idaysiga horumarinta iyo soo saarista shidaalka xeebaha soomaaliya waxay tani qayb ka tahay baa layidhi fulinta heshiisyo sharci dara ah oo ay kooxda riddada soomaaliya dowladaha xulafada la ah ee siriibiinta iyo murtadiinta ugu wareejisay kheyraadka ummadda soomaaliyeed heshiisyada xaaraanta ah ee kooxda riddada turkiga la gashay waxaa ka mid ah heshiiskii maamulka badda soomaaliya lagu wareejiyey kaas oo ka dhacay magaalada ankara sagaalkii februari sanadka heshiiskii ugu dambeeyey ee kheyraadka shidaalka soomaaliya ka buuxa loogu wareejiyey turkiga iminkana uu isku diyaarinayo fulintiisa ayaa waxaa toddobaaaankii bishan aynu soo dhaafta ee maarso qarinka ku duugay oo saxiixay golaha wasiirada xukuumadda riddada faysalow markan waxaan soo qabanayaa websaytka soomaaliya meemo oo ka mid a mareegaha islaamiga ah warbixino dhowr ayaa lagu daabacay maanta waxaana ugu muhiimsan madaxda maamul goboleedyada oo diiday inay ka qayb galaan shir uu ku martiqaaday xasan gurgurte waxaa baaqday shir la filayey in maanta uu ka furmo magaalada caasimada ee muqdisho kaas oo u dhexayn lahaa madaxda maamul goboleedyada dabadhilif ku ah ee ka jira dalka iyo xasan gurgurte sababta uu shirkan u baaqday ayaa faysal oo ah in inta badan qowsaarada gumaysiga ay ka cagajiideen inay horfadhiistaan hogaamiyaha dowladda federaalka ayna ka baaqsadeen safarka muqdisho ilaa wareedyo ayaa faysalo sheegaya baalyiri warbixinta in saddex ka mid ah hogaamiye goboleedyada ay xasan gurgurte hordhigeen shuruudo ah inuu ogolaado muddo kororsi laba sano ah ama inay qabsadaan doorashooyin magacoyeel ah si ay dib ugu soo laabtaan labadan shardi ayaa la rumaysan yahay inuu sababay baaqashada shirkii la filayey inuu ka dhaco villa soomaaliya warar kale ayaa sheegaya in dowladda xabashida etoobiya ay amar ku siisay hogaamiyaasha qaarkood inaysan xaadirin shirka muqdisho si ay cadaadis siyaasadeed u saarto xasan gurgurte saciid cabdulaahi dani iyo axmed madoobe ayaa la sheegay inay xiriir la sameeyeen ayna isku raaceen inay loolan siyaasadeed oo cusub ay la galaan xasan sheekh maxamuud ismarwaagan oo soo kala dhexgalay hogaamiyaasha dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ayaa sare usii qaadaya baalyiri xasaradaha siyaasadeed ee ka dhex jira siyaasiyiinta dabaliilfyada ah waxaana xasaradahaasi cirka isku sii shareereen tanii markii uu baarlamaanka daaquudka u meelmariyey in wax laga bedelo dastuurka ee ku dhaqanta kooxda muqdisho faysalo markan waxaan soo qabanayaa websaytka idaacadda islaamiga ee alfurqaan warbixino dhowr ayaa lagu daabacay waxaana ugu muhiimsan oan ka soo qaadanaynaa aabba soomaaliyeed oo ka hadlay gabadhiisa oo dil iyo kufsi la isugu daray degmada janaale ee shabeellada hoose waxaa ka dhacday dhacdo argagax leh oo ay la fajeeceen dadka soomaaliyeed ee maqlay ama arkay sawiro argagax leh oo ka muuqda gabarh la dilay meydka gabar yar oo maalmihii lasoo dhaafay ka maqneed ehelkeeda ayaa laga helay meel u dhow inta u dhexaysa saldhigga askarta kooxda riddada iyo sidoo kale kuwa milatariga ay ku leeyihiin degmada janaale gabadhan ayaa la oran jiray najmo jimcaale sidow cali waxaana markii la helay meydkeeda lagu arkay arrimo caddeyn u ah tacadiga loo geystay aabbaha dhalay gabadha oo la hadla warbaahinta islaamiga ayaa sheegay in gabadhiisa ay ugu wardambeysay gariinkii dambe ee arbacadii lasoo dhaafay tan iyo xilligaas ayuu sheegay inay raadinayeen ugu dambeynna maalintii shalay oo jimco ahayd meydkeeda laga helay meel u dhexaysa xeryo ciidan oo ay kooxda riddada ku leeyihiin degmada janaale faysalow haddii aan markan eegno wakaaladda wararka ee shahaada oo ka faaloota arrimaha geeska afrika mid ka mid ah maqaalaadka ku qoran waa isbarbardhig lagu sameynayo wilaayaadka islaamiga ah ee ka taliso xarakada shabaabulmujaahidiin iyo kuwa ay ka taliso xukuumadda riddada ee ku daaban dowladaha saliibiyiinta ee reer galbeedka maqaalkan oo ah mid dheer waxaa qoray qoraal lagu magacaabo abuuleyth assomaali waxaana uu kaga hadlayaa xaalka dhabta ah ee ka jira deegaanada ay maamulaan mujaahidiinta iyo kuwa ay cadowga ka taliyaan qodobada uu sheegay in wilaayaadka ay kaga duwan yihiin goobaha sildhibiyiinta iyo murtadiinta ka arimayaan ee soomaaliya ayaa waxaa ka mid ah kow in lagu maamulo shareecada islaamka labo in laga difaaco dhulalka muslimiinta saddex in ay mujaahidiintu hagaajiyeen mujtamaca ku dhaqan wilaayaadka ayna ka hortageen dagaalada ka dhexdhixi jiray qabaa'ilka soomaaliyeed afar horumar xagga dhaqaalaha oo ay ku tallaabsadeen bulshada ku nool wilaayaadka shan amni iyo kala dambeyn iyo in mujaahidiinta dagaaladii eheliga ahaa kadib ay dhiseen imaaro islaami ah markan wuxuu qoraaga soo bandhigayaa deegaanada cadowga ay ka taliyaan iyo waxa ay uga duwan yihiin deegaanada wilaayaadka kow in laga dhaqangeliyo qawaaniinta kufriga ah labo in kooxda riddada ay dhulalka muslimiinta u gacangelisay saliibiyiinta si gaara xabashida saddex inay ka shaqeeyaan fasahaad iyo iskudirka qabaa'ilka muslimka ee soomaaliyeed afar in bulshada soomaaliyeed u horseedeen dhaqaale burbur iyadoo xoolahooda si xoog leh uga qaadanayaan saliibiyiinta amni xumo iyo mursadiinta in ay yihiin kuwa bulshada u horseeday ammaandarada ayna u geysanayaan dhac dil iyo kursi fayalow inaas ayaa ugu muhiimsan waa maasan tahay bashiir intaadan xubinta ka bixin maanta maxay ahayd hadalhayntii taallay baraha bulshada waa maadsantahay walaalka faysal mahad saacadihii lasoo dhaafay waxaa baraha bulshada ee soomaalida ku xiriirto ka dhaliyey hadalhayn shil naxdin leh oo ka dhaca degmada waaberi ee magaalada muqdisho gaari xamuul ah oo fariin gooste ayaa ku dhacay mootobajaaj iyo gawaari kale siday xaqiijiyeen dad goobjoogyaal ah ilaa iyo shan ruux ayaa ku dhintay shilkaasi halka ay ku dhaawacmeen tiro intaasi ka badan gaariga fariinka gooste ayaa ahaa kuwa xamuulka qaada iyadoona dadka deegaanka ay argagax dareemeen bishii ramadaan ee tagtay ay ahayd markii sidan oo kale shil noocan uu ka dhacay isgooska juba kaasoo ay ku dhinteen ilaa iyo toddoba ruux xubintii hadaleynta warbaahinta iyo guudmarka mihiga islaamiga caawa waa inaga intaa
خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا واجرا امه الاسلام بشرى اننا نلمح فجرا في شباب قد اشادوا صحوه للدين كبرى امه الاسلام بشرى اننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعداد
waa hagaag dhegaystayaal faafreebka wararka ayaana ku guda jirnaa halka uu idinkaga imanayo waa idaacadda islaamiga ah ee andalus qodobo kale ayaa noo soo socda balse markan degmada jilib maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa gurmad baaritaan iyo daawoqaybin ka sameeyey dhowr deegaan oo hoos yimaada degmada jilib deegaanadan gurmadka la gaarsiiyey waxaa si weyn uga dilaacay cudurka shubanbiyoodka iyadoo dadkii ka faa'iidaystay gurmadkaasina ay la hadleen warbaahinta islaamiga magacii waxaa la yidhaahdaa nabadoon maadoo dow tuulada ku dhashayna maanya gaawoway shuban biyoodka markaa naga soo zaa'iday caafimaadda oo gobolka ayaa noo soo gurmadeen daawooyin ayay noo keeneen annagoo toban tuulo ah liimole maanyagaawe madhooka buulnasiiwo buulballey hilishiid boodboode anduumow buulmareer intaasay daawadood oo toban ruuxood ah cabdalka kane intaasaya nanoo keeno intaas tuulooyin ayaa daawona la siiya waxaa nala siiyey faleebooyin kaniimooyin sharoobooyin koloriin eelishiina macaan la nadeefay koloriina lagu shubay ilaa iyo haddana daawadii waa naga socotaa wax hadda lacagna laga qaadayna ma jiro markaan anagoo meeshaana joogna waxayna nala adkaynayo baawur hanalaga keeno moot hanalaga keeno anaga hasoo doonano wixii sidii nalooga keenayo intaas ayaa hadda abaal iyo xasan oo wilaayada inna noo gashay ilaa haddii anaga le aan ahayna daawadeyna wax aniga aan qabsan lahayna male dad beeraleeyahay maskiin waay meel aniga aan wax ku keeni lahayn ma jiro gurmadkaas deg deg wilaayada caafimaadka gobolka ayaa noo keeneen intaas ayaa hadda joogtaa wixii hadda dhimagna ilaahan ku sugayahayna iyagaan ku sugayahaynaa wax dhib iyo dareen kale anaga hadda qabno male wixii yar aan aragnana iyagaan ilusoo soo utinahayna iyagana waa inoo keenayayaan magacayga waa siraaji makaraan maxamed degan tuulada mayagaabo maktabkii caafimadeed ee gobolka jubbada dhexe markii la maqlay in cudur uu ku jiro ama daacim fuuqbax amaba daacun calooleed la sheegay maktabka wuxuu nala soo gaaray daaweyn oo ay ka mid yihiin faleebooyin usbo iyo jaardi kaniinooyin iyo sharoobooyin iyagoo macnaha markaasi ujeeddadoodu ay ahayd in macnaha laga hortago dhibka jira oo loo daryeela dadka masaakiinta ah iyadoo lagu siinaya markaas si majaan ah oo aan ahayn macnaha lacag la-aan ah macnaha marka sidaas darteed maktabkaas waa ku ammaanan yahay waxa uu sameeyey amaba howsha uu qabtay annagana macnaha waxaa waaye waxaan ilaahay uga rajaynaynaa in howshoodii ilaahay uu fududeeya annagana cudurka uu naga dulqaado sidaas darteed waxaan leenahay markaa ama codsanaynaa wix baahiheeda jira ee aan macnaha isleenahay weli aan dhammaanin oo dhammaystir u baahan in ayagana la garab istaagaan annagana macnaha waxaa wixii karaankeenna aan qabano oo aan bulshadii gaarsiino wixii nala soo gaarsiiyo oo daawo ah sidaas darteed markaa qof kastaaba xilka haya inuu ilaahay ku garab siiyo annagiina inuu ilaahay macnaa cudurkaas naga dulqaado wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullah bismillaah idaacadda inta laisku soo dhowo magacaagana waan ku dhowahay magaceega abburaas xuseen gelgelo hiluuluway tuulada aan ku dhashtay cabdalakakana waaye oo u jirto jilib toddoba kilomitir dhankii waqooyi ku xigto yaan deganahay aafumaadka gobolka jubbada dhexe daawaani siiyey daawidan waxaa ku mid ahayd cudurka daacuunka aloolaha ninkii u kasaaya shuwanbiyuud yaa ku dhace waxaanuna siiyey falleeba een maynina siiyey oo aaris maynina siiyey falleebadalba lama nooc kala ahayti midii yar iyo midii weyn yanana sii kaniinooyin wal nooca horaan caragiba mee kaniin oo taydis eeti eet ansaraytinana sii eeti eedaninin kaalmoy wilaayadana kaalmadiyana mar horena kaalmoyti mar kalena kaalmoyti ilaa qaybti daawida oo hadda ninka horeyti daawo oo lacag laniska qaadayno oo inta keena jilibkeena ninis dhahayno meelayna nininka kooy oo daawidii nininka sii eelishya ninin nadiifay een waayigelinta caafimaadka maynana dhahay nimihiihow een qashanka halay kiinjira een cudurkan higa kiinjira qashanka iska nadiifiya iska dheeraya waayigelin annaka masiinka hedab sheegadooyn inaan lacag siinka halno inaan magac siinka samaysano masiinka hedab sheegadooyno ilaahayba kacajar weydiisadoyna ilaahay kacajar weydiisadoyn isan aafumaadkan una aafumaadkaynu way isan hanuunkan una hanuunkaynu way wilaayada saasana dhati kaalma hoog latana nimihiyowna siidi wal hada geeguna ila wilaayada na hagartii dhahaana oo ka hidab sheegadaana malahan nin walba takoorsanaay nin walba takoorsanaay oo ayaar baan ahayna waqti wilaayada daawidan sheenti dalka hasili may mudaase ninka cudurka waqtigaas bahya mudaas daawidila la aragay cudurkana taaganaaya alxamdulilah ilaaha ka mahadyaan wilaayada kor allah ka dhigo allah angargaaro allah sharafo allah izeeyo sida ii niinsa kaalmoyti ilaahay in kaalmoyo annakana dad oo ahasaan sheegadaabo ilaahay allah noo dhigo een wilaayada ti aakara iyo ti anduunyaba niinka gargaartay haddii sida ilaahay adaka aawudaasa laka bari oo jana kaseedaasa laka bari wadadana jana laka seede wadadana naara laka seede ninkii ka dhahiniyow gargaar xoog lay kiin sameey anduunyai aakara kiin gargaari haddina udura kooy udurkia ninii la qabadi hadduway may dheh karan in anduunyai aakara niniin gargaari aakara may nininka gargaari wadadii ilaahay baa nanoo toosiyay oo jannada ka seedana anduunyanan may nininka gargaari caafimaadkaayna baabaliila tacaali na daabi ninisi anaka qarash makasa basina eena lacag sheenana malna dhena fadhigaayna nininka sheeni intaas ana siinshe walow hataa wa sharoobiyaala ka jirayti sharoobo ilmi tiidis nanwiin tiidis iyo aruurni tiidis daawudis kun badananisi alxamdulilah meelan hadda ka hadaloy oo ka dhaladi siinlayna cabdalakakan way wabilaahi towfiiq maasha allah alxamdulilah anigoo oo ku dhashay tuulada bulbaley waxaan ka warbixinayaa alxamdulilah maasha allah ilaahay baa ka macsan waxaa noo soo gurmaday oo ka qaybta caafimaadka noo soo gurmatay maasha alxamdulilah wax badan bay noo zaa'idiyeen waxaa nugu dhacay cudurka daa'un biyuul shawan biyuulaha maasha allah ilaahay baa maxsan waa nugu kaalmeeyeen wacyigelin badan bayna siiyeen qaybta caafimaadka in maaragtaa nadaafadda ceelasha daawooyin oo ceelasha lagu shubaana siiyeen maasha maasha allah alxamdulilah ceelasha waa noo fiicnaadeen shubankii siduu kadibna shubankii saw noo haayeen waa ka bogsanay daawo maasha aan ku bogsanay waa noo keeneen waxna lacagoo nalagu qaadan ma jirto alxamdulilah alxamdulilah ilaah baa ka macsan maktabka caafimaadka jubbada dhexe aa ku macsan alxamdulilah haddana waa fiicannahay wax dhigoon qabna male hadda weli daawo kale u imaada nala yidhi daawona haddana waa nala siinaya insha allah alxamdulilah bismillaah horta tuulada anaga kooy waa tuulada buulnisiyo we walaayada iyo macnaha gurmad oo noose gurmati oo maktabka caafimaadka jubbada dhexe macnaha may noose gurmiyey daawooyin iyo nasi oo macnaha ka saabsanyan oo udurkan socdo hadda oo shugun biyoodka ama afka hor iyo gadaalka ah marka walaayada lacagta macnaha daawadaas iyana siisay wax oo hadda kharash iyo lacag kale loo qaadi ma jirto daawo aad iyo aad nadiif ayaan qofku markii isticmaalobo aad iyo aad ku bogsido ilaahay amarkiis ceelkii iyo wixii nadaafadina aad yada lanka dadaali ceelkii kaloorin iyo linshayna laku shubi ceelkii degi nadiifa nagadii ummadina macnaha sidii haddaawo rafaadkii ahaayaan hadda ma qabto alxamdulilaah wax yara kashi jir oo qofku markii subuudab haddii baxashan kale oo aaristii waxasba la siiyo iska markaba iyo waasin degsido hayo marka maasha allah aad iyadan dadaalan ayaan ku maxadiye marka ilaahay subxaanahu wa tacaala uma maktabka caafimaadka jubbada dhexe ayaan ku maxadiye wabilaahi towfiiq tuuladay buulmareer shugunbiyoodka harakada mujaahidiinta daawinoo keenti alxamdulilah aada uga caafimaadni ceelasha iyo tuulada kuli nadaafid kaloorinanna sii daawooyin fara badan adeeyaanna sii alxamdulilah had aad iyo aad iyaan ku mahad celinaya dadka hadda hanuunsangna hadda aad iyo caafimaad iyaan qaban hadda daawooyinka la siiya oo daktariinta noo keentay faleebooyinkii iyo kaniimooyinkii kaloorintii iyo aaristii iyo sharoobadii iyo waxaasa la siiya alxamdulilah taasaa ku mahadceliyaan way mujaahidiinta ahaansi daryeel ahaan noo siiya inta ku hor shugunbiyooda noo dhiye aniga jeebkayn maaha nin had oo waagi oo hogaami koheedka aniga jeebkayn maaha nin habadka nin hataa oo ah daryeel ahaan noo nin siiya ma jirto way had mujaahidiinta hadda inka mahadceliyaan waa mujaahidiinta nasiidi hadda maasha allah mujaahidiinta ilaahay korka dhigo hadda alxamdulilah aadaad caafimaad ka fiicanya كان الماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إلى إليه تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal qodobo kale ayaa soo socda balse markan waxaad ku soo dhowaataan xubintii aan ku soo gudbin jirnay cudwaanka yahuudda duqaymaha cadowtooyo iyo howlgalka duufaanta alaksa ismaaciil salaad ayaa wararkii ugu dambeeyey ee filistiin inoo haya aad baad u mahadsan tahay walaalka faysal soomaali bismillaahi araxmaan araxiim kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinteen aan uga hadalno xaaladda magaalada khaza iyo cudwaanka yahuudda ee ka dhanka ah shacabka muslimiinta reer khaza haddii aan ku bilowno xubinteenna diyaaradaha yahuudda ayaa maanta duqaymo ka geystay magaalada khaza xaafado ka tirsan waaxda caafimaadka magaalada khaza waxay sheegtay in yahuuddu maanta keliya ay khaza ka geysteen ilaa afar xasuuq oo ay ku shahiideen dad gaaraya soddon iyo toddoba ruux halkaay ku dhaawacmeen lixdan iyo siddeed kale oo filistiiniyiin ah goobaha yahuuddu ay duqaymaha iyo xasuuqyada ka geysteen waxaa ka mid ah mandiqada rafax ee dhacda koonfurta magaalada khaza mandiqada nuseyraad mandiqada deeral balax mandiqada khan yunis iyo xaafado ka tirsan dhinaca waqooyi ee magaalada khaza xasuuqa ugu daran yahuuddu waxay ka geysteen mandiqada rafax halkaasoo ay ku shahiideen dad isugu jiray haween caruur iyo dad waayeela ah warbaahintu waxay soo bandhigayeen muuqaalada goobta ay xasuuqa ka geysteen diyaaradaha yahuudda iyadoona la arkaya meydadka dadka shuhadada oo daadsan goobta xasuuqa oo ka dhacay sidoo kale yuhuuddu waxay duqeymo ka geysteen mandiqada deeralbalax halkaasina waxaa ku shahiiday dad filistiiniyiin ah sida muuqaalo maanta la baahiye lagu soo bandhigay waa hagaag intaan ka bixin gumaadka yuhuudda bal aan eegno tirakoobkii ugu dambeeyey dadka filistiiniyiinta ee ku shahiiday cudwaanka yuhuudda siday baahisay waaxda caafimaadka tirada guud ee dadka shuhadadu waxay iminka marayaan soddon iyo afar kun iyo afartan iyo sagaal ruux halka dhaawacana uu marayo toddobaatan iyo lix kun sagaal boqol iyo kow ruux oo filistiiniyiin ah markaana bal aan eegno halkii ayay maraysaa qaswada duufaanta al aqsa ee ka dhankaa yuhuudda dagaalo culus oo u dhexeeya xoogaga muqaawamada reer falastiin iyo ciidanka yuhuudda ayaa maanta waxay ka dhaceen magaalada khaza dagaalada ugu badan waxay ka dhaceen mandiqada deerel balax loo yaqaano ee ku taalla magaalada khaza muqaawamadu waxay sheegeen in qadiifadda loo yaqaano alyaasiin boqol iyo shan ay ku gubeen mid ka mida gaadiidka gaashaaman ee ciidanka yuhuudda oo ku sugnaa mandiqadaasi sida muqaawamadu ay baahiyeen muuqaal ay ku soo bandhigeen howlgalkaasi dhinaca kale iska horimaadyo u dhexeeya muqaawamada iyo yuhuudda ayaa maanta waxay ka dhaceen xerada qaxootiga ee loo yaqaano nuuru shamsi ee ku taalla bariga magaalada duulkaram ee daanta galbeed ee dhulka filistiin yuhuuddu waxay maanta qirteen in afar ka mid a ciidankooda lagu dhaawacay iska horimaadadaasi afartaana waxaa ka mid ahaa nin sargaal yuhuudi ah sida bayaan ka soo baxay taliska yuhuudda lagu sheegay xubintii aan uga hadlayna xaaladda magaalada khazana caawo wanageynta
كسرى انشر الدين ضياء وانثر الاخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الاخلاق عطرا فاذا اعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا امه الاسلام بشرى اننا نلمح فجرا في شباب قد اشادوا صحوه للدين كبرى امه الاسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaaga dhegaystayaal qaybaha dambe ee faafreebka wararka ayaannu isla soo gaarnay markanna wilaayada gado kulan ballaaran oo u dhexeeyey beesha reer axmed iyo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee gado ayaa ku soo dhammaaday deegaan hoostaga degmada doolow ee wilaayadaasi kulankan waxaa looga hadlayey arrimaha jihaadka iyo kaalinta ay beesha ku leedahay la dagaalanka cadowga alleh ee duulaanka ku soo qaaday diinta iyo dalkeenna muslimka ee soomaaliya haddaba kulankaasi oo hadallo kala duwan laga jeediyey ugu horeyn waxaan idiin soo gudbin doonaa kelimad halkaas uu ka jeediyey weliga wilaayada islaamiga ah ee gado sheekh luqmaan abu anas ولا العدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين وبعد جزاكم الله خيرا اولا ilaahay waanu mahad celinay ilaahayga naga dhigay dad islaam ah nagu kulmiyey iimaanka kan waxaan mar kale u mahad celinayaa beesho na hor fadhiso ee reer axmed iyo waxa weeyaan cid kastoo deegaanka la deganoo maanta na hor fadhiso halkan waxaan idin leenahay jazaakum allahu khayran taariikhdana dee waa la is yaqaanaayo dadka gaar ahaan beesha reer axmed waxaa lagu yaqaan dad halganka jihaadka kaalin libaxli ku lahaa markii waxaa weeyaan halgan ka socday ee gobolka gado taariikhda marka isma bedesho ee dadka ayaa isbedela waxaan rabnaa marka dhowr qodob inaan beesha dhaha maanta waxaan rabnaa marka beeshu taariikhaad leediin taarikhda inaad karu sheegtaan jihaadka horta ma lagu cizoobaa mase waa lagu duloobaa cid kastoo ilaahay diintiisa u khadmayso waa ama baxda halkaasay martaa baarka gelay martaa mar reer axmed waxaan rabnaa inay sare maraan mase inay hoos u dhacaan haddaan rabnay inaan sare marno waxaa weeyaan noqonno oo waxaa weeyaan kor aan u kacno wixii aan ka tagna waa inaan soo noolayna maanta waa inaad dowla u difaaci kartaan oo waxaa weeyaan aad ummaddii waxaa weeyaan horkaci kartaan marka waa taariikhda maanta way qormaysaaye waa in taariikhdii hore ee halgankii jihaadka aad ku laheedeen reer axmedow ina soo noolaysaan balan mata ilaahay subxaana wa tacaala haynagaa inay jihaadnana ilaahay subxaana wa tacaala hole noo amray waqaatilu lmushrikiina kaafa kamaa yuqaatiluunakum hee kaafa soo ma mid yarid mid weyn ma'muur baana waan amrana waxaan runaa marka beesha in waxaa weeyaan kaalinta ay jihaad ku lahaayeen hadday hoo tahay oo garab istaaga oo nafyi maala iyo hadday gacan tahay intaba insha allahu tacaala beesha waa u daarmayna hadduu ilahay raalli ka noqdo wiilasheenna dhallinyarada halganka iyo waxaa weeyaan iyo maanta fahmine garab aan siina ayaga aan sii dhaqaajina insha allah diin iyo dal iyo dad kalama haraan yacni diin waa waxay la ilaalinayay dal waa wixii wax lagu ilaalinayay dad waa wixii wax ilaalinayay xagee kula haraan marka dalka ilaahay ninka uu makanaysiiyo muslima shareecada inuu ku maamulo rabaa uma ogola dawaaqiid waa diidanay waa diidnay daaquud ma ogolin waxaan rabnaa marka insha allahu tacaala jihaadka inaad garab istaagtaan inaad hubkeena qaadataan inaad cizi iyo sharf raadisaan inaad deegaankeena xoraysataan annagana miciinana insha allahu tacaala wiilasha mujaahidiinta yararka idinla jooga oo kitaabka ilahi uu nasrinaya subxaana wa tacaala baadil bay diideen aan garab siino ayagaasaana waxaa weye wax kuu tari doono ayagaasaa maanta dalka u maqan cid kaloo wax laga sugaya ma jirto maha ayagaas insha allahu tacaala garab hala siiyo diinta ilahi hala garab istaago intaas ayaa noo balana wa sala allahu wasalaamu calaa nabiyina maxamed wala alihi wasaxbi markana codka aad maqli doontaan waa nabadoonka beesha reer axmed ee kulanka la qaatay wilaayada gado nabadoon xaashi cabdulaahi carays qaala allahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu ittaqu llaha xaqa tuqaati walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun ilaahay waa mahad badan oon damaasho lahayn ayaan u celinayaa alxamdu lilah ama alxamdu lilah alxamdu lilah ilaahayna soo kulmiyey nagu soo kulmiyey majmacaan awoodtaanna ah iyo xeelataanna ah kuma aanna imaanin diintan ilaahay baa noo soo dejiyey waqti horaa naloo soo dejiyey waqti aan dhaweyn oo taariikhdeeda qof walba uu garan karo ama maaragtaa uu qalbigiisa iyo sheekadeeda uu la socdo naloo soo dejiyey intaasoo ummad ahana soo gaarsiisay intaasoo culamo ahana soo gaarsiisay nabiyada baana soo gaarsiiyey meesha hadda marasa waa la joogaa ayadu marka ma nusqaamiso inay nusqaamiso wax laga yaabo ma aha annaga unbaa ka nusqaami karna oo ka baalin karna ma ogin haddaan siduu ilaahay noogu keenay ama noogu soo dejiyey ama naloogu sheegay ama ay tahay aan u qadanana asalba adduunya wax dhiba naguma gaarisa aakhrana naguma gaarahay ilaahay waa ballan qaaday inayna nagu gaarin haddaan si dhab u qaadan marka insha allah intaas waa hagaag ugu dambayna codka aad maqli doontaan waa guddoomiyaha golaha nuqabada wilaayada islaamiga ah ee gado naqiib ibraahim maxamed cigaal allah subxaana wa tacaala waa mahad iskale kaankaan barakaysan maanta isugu kaanla keenay ilaahay nicamta uuna siiyey oo farada badan oo haddii la damca in la tiriyo kow iyo laba la dhex oo mid muuqata iyo mid qarsoon bale waxaa weeye ilaahay subxaana wa tacaala nicmadaas mahad baan ugu celinaynaa nicmatu alislaam waliimaan ay ugu weyn tahay ugu horayso nicmatu lamni ilaahi subxaana watacaala uu na siiyey maanta annaga oo maaragtay muslimiina oo mujaahidiina oo wax walbaala ah aan maanta geed weyna ugu shiray wax ilaahi subxaana watacaala loogu abaalsheegta weeye wax ilaahi loogu abaalsheegta weeye geed weyne oo inta badan ay gaalo sida hadda wadaadku u sheegay ay ka dhigatay inay ayadu isisiisay qaadato kililka shanaad ay ku darsata ay go'aansatay ama ay ka difaacato maaragtay dalkeeda ama kuwa soomaaliyada annaga nala dhiig iyo nala dhawar intay keento iyo mushaar siiso oo qolyaha rasaas ugu gurto ay tiraahdo ka celiya soomaalida hadafka maaragtay annagu aan wadanna ka soo horjoog maanta aan ku shirayno alxamdulilah macnaha nicamka ilaahay maanta uuna siiyo bannaanka yaalla waxaa ka mid a nicmatu umadda baa ka mid ah marka ilaahay nimcada uuna siiyey aan ku shukrino siday midaan haysanana noogu maaragtay noogu noogu istaagto tuka badan oo naga sii maqanna ay noogu imaado alle subxaana watacaala aan ku shukrino waxaan ka dardaarmahayaa adduunyada waa laga tegahayaa yowma laa yanfacu maalun walaa banuuna ilaa man ata allaha biqalbin saliim buy ilaahi subxaana watacaala maalintaas nin maal badan iyo nin wiilal badan waxaa matarahaya ninkii qalbi caafimaad qaba la imaado ee ilaahi subxaana watacaala hortiisa ku badbaadaya waxaan gaala oga adkaanay oo taangigeedii iyo waxeedii aan u gubnay oon oga adkaanay oon godadka ugu gurnay waa akahaas yarka ah oo ilaahi subxaana watacaala uu noo barakeeyey oo bismillah allah akbar inta lagu ridahayo wey ayagana maaragtay gantaalka intaa lagaa ka soo ridaan geed weyna keenayeen waxba waa u qaban waayeen diyaaradii waxba waa u qaban waayeen waa cid ay ku xiran yihiin male laakiin annagu maxaan leenahay ilaahi subxaana watacaala baan tala saarannay waman yatawakal cala allaahi fa huwa xasbuhu ilaahi subxaana watacaala alla markaan tala saarannay asagun baana kaafiyey ilaahi subxaana watacaala aan ka baqno awaamiirtiisa aan qaadanno wixii uuna farayna aan fartoonaanno wixii uu naga reebayna aan ka harno wallaahi waxaan idiin sheegayaa gaaladan ilaahi subxaana watacaala qof kastoo go'aan u qaatay gaaladan ilaahay u tala saartay ilaahi subxaana watacaala wuu ka badbaadi qof kastoo maarata jileec iyo dacfi asaga iimaankiisa galayna alle subxaana watacaala wuu ku cinqaaba waxa waxay xirsaxiir baa ilaahay noo soo dejiyey adkaar baan haysannaa diintaada iyo sharaftaada inaad bannaanka dhigato xaqana aad ka hadasho oo xaqa aad cabirto oo intaad istaagta aad tira war waxaan waa xaqa alla qaato waxaana waa munkara ha la joojiya inaad tiraahdo dulmiga maaragtay xadiiska nebiga calayhi salaatu wasalaam man ra'aahu munkaran falyuqayiru biyadi yaa hadda doolow maanta intuu qof tago ma dhihi karaa kutiba calaykumulqitaal qof dhihi kara maanta ma jira maanta intuu doolow ama luuq taga ma jira maxaa noogu xambaaraya marka dadka noocaasa oo diinta nebi ilaahi subxaana watacaala uu noo soo dejiyey yaa inaan ka hadalno oon ku dhawaaqno say tahay u sheegno dadka maaragtay aan kaga gaba inaan ku hoos noolaano maxaa maxaa noo yeelhay waxaad ogaataan way burburta gaalo sideedaba way burburtay raas kaaboon iyo raas casayr intaas maanta mujaahidiin baa maamulayso raayada tawxiidkana waa ka taaganta meel kasta saanay maanta oga muxaadaraynaysaa ama maaragtay xabadda oga wadda marka gaala way jabta way baaba'day waxaad ugeydeen oo ama doolow ka soo baxay askari soomaaliyeed wixii siyeelow ka soo baxay wixii halkaa ka soo baxay xaggee aadeen wax yaga xaggee ku dambeeyeen dhammaan waa baaba'een wax yaroo farakudkiyo midka noolla maanta xuma naba noola kan dhintayna meesha u arooray waa fahmi kartaan hal qof oo maanta dhihi karo hebel xaggee ku dhintay asagoo etoobiyaan hor socduu dhintay allah u naxariisto qofkii ku dhahan saa ku cadaab tagahay meesha meesha ma'aalka u ana waad garanaysaa iyo meesha jiraan aqra iyo noocay u dhinteen waad garanaysaa jazaakum allahu alkhayr بالله توفيق والسلام عليكم وانا ذكرى يقرا القران دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا واجرا امه الاسلام بشرى اننا نلمح فجرا في شباب قد اشادوا صحوه للدين كبرى امه الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى
waa hagaag dhegaystayaal guud ahaana caawa intaas ayaana ku soo gebagabeynaynaa faafreebka wararka waad ku mahadsantihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaa noo balana inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا واجرا امه الاسلام بشرى اننا نلمح فجرا في شباب قد اشادوا صحوه للدين كبرى امه الاسلام لا ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا